Kenya dowladnimada ee nagala dhexaysa darisnimada soomaali wax badan inay xeerisay dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba iyadana way kaga qabtaa caalamkan wuu ka warhayaa shacabkeedana ma mooga hadday iyada ee ay u horseedayso ee dalkeedan nabdoon ee dhismayaasha quruxda badan ee soomaali burburkeeda lagaga faa'iiday hadday doonayso inay ku soo biirto maaragtay burburka ya mundul gubtay mundul gubtay kama naxo ma garataya laakiin inay gadaal iskugu noqoto nabadda haddaysan iyada dan ugu jirin un malayn maayo inay soomaaliya keligeeda dan ugu jirayso marka waan ognahay dowladda kenya badi fikradaha khaldan ee ka imaanayo shirkado iyo dowlado oo aan berri waxba aanan tari doonin intaasi keliya baarlamaanka waxaan sugaynaa wixii ayaga ay ka soo saaraan kooda isla maalinta ay soo saaraan maalin labaadeeda baarlamaanka soomaaliyeed go-aankiisa ugu horey wuxuu nagu doonaa ciidanka kenya waa inay ka baxaan dalka annagu mar haddiiba awood milatary ay ku dhawaaqda kenya inay gudbiso wax xidhiiraba ma jiri doonaba xiriirna ka doori mayna nin waddanka ku soo duulaya oo duulimaadka oo waddanka soomaaliya wax xidhiir oo ka rabnaba ma jiraan bale hadday dagaal usoo diyaargarooba annaguna dagaal baan u diyaargaroobaynaa meel kastana waan ka gelaynaa cidday u daraatana waa la arki doonaa bismillah raxmaan horta waxaan u arkaa arrintaasi arrin khalada inay tahay arrin aan socon doonina inay tahay baarlamaanka kenya haddii loo gudbiyey mooshinka dhana badda soomaaliya in loo isticmaali karo awood military waxaan leeyahay waa wax kama jiraan awood militaryna uma isticmaali karaan soomaaliya hadday isku dayaanna soomaaliya waxay noqonaysaa mid israacday iskana dhicin doontaa dowladda kenya diyaar baan unahay in annaguna iska dhicinno inuu istaagno waddanka naga difaacnayna waxaan leeyahay meeshaas waxaa ku dhammaan doonta khilaafkii udhexeeyey soomaalida o dhan udhexeeyey baa ku dhammaan doona waxayna noqonaysaa haddii arrintaasi dhacdo oo mid ay asixiyaan baarlamaanka kenya hadday noqoto mid soomaaliya o dhan israaci xataa shanta soomaaliyed ba isu raaci doonaa kulley arrintan waxaan u arkaa waa arrin shakhsiyaddiisa qofka gudbiyey ee soomaaliga ee xildhibaanada soomaaliya ka tirsan sida aadan barre ducaal oo kale wuxuu ku raadinayaa siyaasad khaasa oo isaga dantiisa ah laakiin danta kenya mid ku raadinaya maaha kenya danteeda waxaa ku jirta nabadgelyo